barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin jimcaha oo shan iyo labaatan ay tahay bisha janaayo ee sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo afrikada bari dhankiina washingtonna saacaddu waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kaleeto nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku eegi doono qaabkii ay abwaanadii hore ee soomaalida u tiri jireen gabayada iyo maansooyinka
nin aftahan loo yaqaano ama abwaan sheegto ilaahay haddii uu yaqaanaya awooddiisa islaamnimo haddii lagu dhaliya tirada iimaanka ummaddiisa waa inuu sinaan uga adeegaa asalnimada sooyaalka waa inuu abbaaraa waa inuu ikhyaar daacadoo jira ahaadaa waa inay odhahdiisu tahay eel midaan kicin inkastuu yar yahay waa inuu oday u muuqda sidii nebi ayuub waa inuu samir adkaadaa awliye sideed waa inuu aragti yeeshaa
dhinacii heesaha ayaan iyaguna barnaamijka ka marnaan doonin
codkaas qadiijo foodey iyo weliba wararkii ciyaaraha qeybaha dambe ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka
ugu yaraan siddeed askari oo ka mid ah ciidamada jubbaland ayaa miino ay la qaraxday barqanimadii maanta taasi oo dhulka lagu sii aasay baabuurkii ay saarnaayeena la qaraxday goobjoogayaal ayaa v o ed u xaqiijiyey in gebi ahaanba ay gubteen gaarigii ay miinada la qaraxday askartii saarna ah waxaa la sheegay siddeed ka mida inay dhinteen hubkoodiina halkaas uu ku baaba'ay gaariga ay miinada la qaraxday ayaa ka mid ahaa kolanyo baabuura oo ciidamada jubbaland ay leeyihiin ah kuwaasi oo maraya inta u dhexaysa magaalooyinka afmadow iyo deegaanka dhoobley ee jubbada hoose waxaana ciidamadu ay ahaayeen ciidamadii ka qayb qaadanayay sida la sheegay xaqiijinta amniga deegaanadaasi muddada ay ku sugnaayeen halkaasi saraakiisha ammaanka ee jubbaland ee aagga afmadow oo v o eda la hadlay ayaa waxay ka gaabsadeen faahfaahin inay ka bixiyaan qaraxaasi inta badan miirooyinka dhulka lagu sii aaso ayaa saameyn waxa ay ku yeeshaan ciidamada kadib markii lasii geliyo dhulka gaadiidkooda ay ku safrayaan sagaal iyo tobankii bishan ayay ahayd markii kooxda al-shabaab ay weerar isugu jira qaraxyo ismiidaaminba ay ku qaadeen saldhig ciidamada jubbaland iyo kuwa s n a ee ciidamada xooga dalka ay ku lahaayeen deegaanka baarsanguuni ee gobolka jubbada hoose walow duqeynta dhinaca cirka ee diyaaradaha maraykanka ay beegsadeen maleeshiyada ee al-shabaab ka geysta halkaasi weerarka taasi oo markaasi maraykanku ay ku sheegeen in konton iyo laba ka mid ah ay ku dileen halkaasi
wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa ku amartay shaqaalaheeda aanan muhiimka ahayn inay ka soo baxaan dalka venezuela hase yeeshee ma xirayso safaaraddeeda magaalada caracas sida ay sheegtay wasaaradda madaxweynaha lagu muransan yahay ee venezuela nicolas maduro ayaa arbacadii sheegay inuu xiriirka diblomaasi u jaray maraykanka isaga oo ka jawaabaya dhawaqa madaxweyne trump ee ahaa in madaxweynaha golaha qaranka juan guedo uu u aqoonsan yahay inuu yahay hogaamiyaha kumeel gaarka ah ee venezuela maduro ayaa ku amray diblomaasiyiinta maraykanka in ay laba iyo toddobaatan saac gudahood ay uga baxaan dalka hase ahaatee xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark pombeyo ayaa sheegay in maduro uusan hadda lahayn awood uu sidaasi ku sameeyo wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegtay inay shaqaalaha aanan muhiimka ahayn ay u soo saarayso sababo dhinaca amniga ah islamarkaana muwaadiniinta kale ee maraykanka ay si xoogan uga fekerayaan in dalkaasi ay ka tagaan muranka caalamiga ah ee ka taagan hoggaanka venezuela ayaa sii qoto dheeraaday khamiistii kadib markii shiinaha ruushka iyo turkiga ay taageero u muujiyeen hoggaanka madaxweyne maduro
waa tahay duhur wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal weli washington ayaad nagala socotaan markana kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada laascaanood noogu soo diyaariyey wariyaha v o e da cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya haddii rabbi raalli ka dhiga magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana marti inoogu ah abwaan jaamac kadiya cilmi waxaynu toddobaadkan ku eegi doonnaa doorka abwaanka soomaaliyeed iyo heerka uu dadka dhexdiisa ka taagnaa inay hebel inay hebla baa sii dhalay baa isna laga baahi doono laakiin waa inay hebla oo heblaa dhashay lama yidhaahdo waa inay hebla heblaha hooyadiisa hal madiya bay ahayd lama yidhaahdo laakiin cawrkii dhalay baa la baadi doonaa ilaa halku ka soo jeeday kiniya ha ka soo jeedo haddaa duunya waa awr sare dadna waa awr hoose baan wan iyo orgi iyo awr iyo faras geel iyo gamaan wax kasta ha noqdo waxa weeye waa awr sare duunyo waa dadna waa awr hoose baan waxaan odhan jiray ilaahay markii haweenka iyo geelaba waa la hiddaraacaa hiddaraacu waa faraska dumarka geela berigoo hore sidii hiddaraacu ahaan jiray sidaas bay ahayd barnaamijkana guntiisa innagoo u gelayna waxyaabaha ugu muhiimsan aynu ka hadlayna waxa weeye waa abwaankii soomaaliyeed ee aada soo gaadhay ee la yaqaanay ee miyiga joogay bal nooga war abwaannimadu kama timaado magaalo abwaannimo ama gabyaannimo ama hal abuurnimo waxay ka timaadaa oo weligeed dhaqankeedu ahaa iyo rugteedu ahaa muxuu ahaa baadiye dhaqankiiba waxaad garanaysaa inuu dhaqankeennu baadiye ku rakiban yahay ninka la yidhaahdo gabay iyo geeraar iyo buraambur iyo hees iyo wax kasta oo la aliifo majaajilo ninka mid walba xariifka ku ah hadduu doono ku darsaday tacliin kale hadduu doono ku darsaday diin oo yacni sida shiikha oo kale mahdabo badan ka jawaaba baa abwaan la odhan jiray wiil yaroo hadduu doono yani hees yaroo jacayla gabadh uu dhalada ka daawaday uu hees yaro afar midhaho uu tiriyey qaaday baa laodhanayaa abwaan hebel marka waxa weeye haddeerta abwaannimadu meesha ay maraysa iyo xilligaa noocay ahaan jirtay waa kala jaad magac buu lahaa oo murti buu lahaa oo qiimayn buu lahaa oo waxaa jiri jirtay hasha marka la duulaan tago ee xoolo la qaado la soo dhaco laba halaad baa iska qoodaysnaan jiray hasha gabayga iyo hasha baanduula hasha baanduulka iyo hasha gabayga baa qoodaysnaan jiray qiimihiisu heerka ah ninka abbaanduulaha ahaa ee colkaa dhan watay ee meeshaa dhan miisaankaa lahaa hasha uu leeyahay hasheeda inuu abwaanku lahaa baa halkaa ka muuqata waxaana ka muuqata hadhow markii la noqday xaafadihii la isugu noqday dhulkii la isugu noqdana yacni in uu lahaa kursi kursi isimka barbar yaalla ayuu lahaa ilka abwaanku marka laga hadlayo abwaanka heerka la gaarsiiyey oo bulshadana uu ka soo dhex baxay maxaan lagu sii kala saari jiray ilan hal-abuurnimada iyo gabayada ninba martabad buu ka taagan yahay ka war dadku ma sina miya ha joogo magaalase ha joogo waxaa lagu kala saari jiray abwaanku gabyaabaa weliba la odhan jiray ama hal abuuraa la odhan jiray weliba gabyaaba u badnaa macmu mu'alifna waa la odhan jiray waxaa lagu kala saari jiray rag baa jiray af soomaaliga iminka qorane buugaagta aynu ka eegnaa ma jirine af soomaaligeenna kor baynu ku haysan jiray laabta iyo maskaxdaynu ku haysan jiray rag baa jiri jiray aan waxna qorin waxna akhriyin laakiin khubaro ah oo aliifa maskax ku haysta qalbiga ku haya oo labada nin ee gabiyey isu eega midhahooda oo kala saari jira oo kala siin jiray buundooyinka kala siin jiray oo odhan jiray ninkaas abwaan weyn baa tahay oo guud ahaan deegaanada soomaalida iyo geeska afrika o dhan laga yaqaano gabyaaga ahaa ee adigu aad soo gaadhay ee aad gedaha la ahayd ee aad isku kacaanka ahaydeen bal ka war ilaahay amarkii waa mahadsan tahay cabdikariinow kelmad la yidhaahdo walba sayid maxamed gabay anigu aan tirin jiray baa jiray oo ku jirtay sayid maxamed baa lagu ogaa midharhka waaweynee maansadii ismaaciil miriya mahadhaduu sheegay murtidii qamaanaya salaan maaxdii laga reebay calidhuux wuxuu miisi jiray mawjadaha culus maskaxiina sharma arkaa lahaa miiganoo furane lama mooga raagina wuxuu mariyey taariikhi masafadii gahayd iga wallan cidi ka maarmayna mirgihii ina sultaan faarax nuur mahad kalaamkiisa madhuuryooda iyo cali afyare amase aw muuse mas-uul walah midhihii faarax gaas amase maaweelba master aadan iyo maxamed sire meeganow samatar haddii uu martabad leeyahay oo laga macaashay raggaasaa ku meel mari lahaa muhaasho waaceeb maqaawiilta aan sheegayaan meesha ka cadday bal waa meyti qaarkoodna way muran yaraysteen ha yeeshee muddaba waa muddo midaba waacayn iminkana masaal rag noqday baa jooga marinkii midkii tagaba meeshii wax gala qaar maqnaan jiray waa masalo ilaahay wato iyo lagama maarmaan haddiise gabaygu madax leeyahay iyo mudane loo doorto minister abwaan iyo minister wasiir iyo haddii macallim loo yeelo haddii guurtii maamuli karto bagacle loo dhiibo ama uu martabad leeyahay oo xeer la marin maxkamad leeyahay oo xeer la marinayo murtiyahan abwaan muhindisa oo mariya suugaanta iyo midaan majarihiisa baran amase maydhaama la iskuma masaaleen hadduu jiro wax miisaan ha yeeshee micnaha waxaa ka dilay waa maxaafsiga waa halkaad iminka gabaydhaani miyuu ahaa waa maxaafsiga gabaydhaanigu intii anigu dee aan yani ka ama buug ka akhriyey taariikh ahaan lagaaga sheekeeyey buugga gabayadii hore ee murtida lahaa kumaba jiraan buugaagtee waa wax dhowaan la iska canyayuubtay gobolka magaalada la yidhaahdo mudug ama gobolka ah gaalkacyo nin la yidhaahdo cismaan keenadiid laakiin keenadiidkii cismaan baa isku soo koobayba oo cismaan keenadiid la soo baxay cismaan keenadiid ninka la yidhahdo buug aan saa u weynayn laga qoray gabyaaban u hayaa anigu inuu mu'alif ahaa ninka laba nin oo ku jira cajladda guba oo adiguba aad maqashay oo nin la yidhaahdo hamaan bulxan iyo nin la odhan jiray cilmi carab cabdi dhowr iyo labaatanka gabay oo guba ku jira waad dhegaysat haddana kelmadaha murtida lehe kale ay dhigayaan baa cajiib ahaa marka murtida waxaa la eegi jiray miisaanka waxaa kaloo la eegi jiray nin baa gabyi jiray markii laysu gabiyo markii nin gabiyo qabiil buu u gabi jiray ama nin buu u gabi jiray ninku judhaaba lama soo boodi jirin inuu ninkii u jawaabo ninna wuxuu is odhan jiray iminkaba ninkii u jawaab murtidiisu waxay noqon jirtay muxuu ahaa dhicis bay noqon jirtay ninna wuu u sabri jiray wuu u aamusi jiray
maalintaisagoo dee isagoo fursaddaa heli karaya buu dee dib u dhigan jiray oo waktiga ay ku habboon barabio barabio waktiga ay ku habboon tahay buu u dhigan jiray wuxuu eegan jiray xilli yoolkii meeshii toos ugu dhacayo maalintaasu wuxuu kala bixi jiray yacni xigmad iyo ammaan iyo wallaahi boyntigii iyo hadhow dadku yidhaahdo waa wixii hebel ka gabyayey ama hebel sheegay oo kale abwaana runtii waa kacaan aada u wanaagsan marka laga hadlayo abwaan jaamac kadiye bal ka warran gabayadii iyo sida aad ugu soo barbaartay iyo kuwii ugu muhiimsanaa gabayga aabbihii samatar iyo aadan baa tegey inawala ismaaciil mire iyo calina aynfaadye aarkii ducaale iyo bidhir aakhiraw kacee axmed dirir arbihii cumar cigaal iilka lagu duugye ina faarax gaas iyo khaliif waaye idigaaye ifkan gabay aweyti iyo ka tagay ina sareebaan laga aas aftahankii hore iyo odaygii baalbaale cilmi anafadiisii badnayd ma arki doontaane waxa ajaray labay toos ragaan aana kur ahayn ma ilaawin awdaahir iyo ereyadiisii taariikhdii yuu rurin jiray waa intii hore intaasi haa cali fadal ustiisuu galay oo waa itaal gabay oo laba go'liyo aadan mahadmale awooddii intaasi iyo in la egoo kaloo wada abwaaniina iridahoodii baa igu furmiya ooda dhacameed maalan intaa halka aan ka tiriyey iyo in la eg oo kale baan ku iri hadda waxa weeye kaafiyadda ay soo koobaysa mooye in la egna waa kuu soo saari karaa qof kastaba inuu gabay akhriyo waxaa ka horreeya inuu godka uu ka gabiyo xarafka bal ka waran
dee wuxuu waa kaafiyad waxaan laga hadlayaa haddaadan ula jeedin gabay qosol inaad tiriso oo aad jacbur tiriso sidii ninkii allahu naxariistay ugu badnaan jiray laba nin baa ugu badnaayo nin la odhan jiray cabdilaahi cabdi shube nin la odhan jiray iyo nin la odhan jiray cabdilaahi macalil axmed dhoodaan labadaasaa ugu badnaan jiray marka haddaadan sidii dhoodaan oo kale gabay qosol uga jeedina aad murti uga jeedto wuxuu god buu ku dhacayaa ga baad ka qaaday alif baad ka qaaday ba baad ka qaaday ta baad ka waa inuu bartii ku dhammaadaa gabaygu gabaygu waa inuu laba meelood ka soo galaa halka tuduc ee aad tirisay ama halka xarafe aad tirisay waa in kelmaddii aad ka gabyaysay ama laba meelood ka gashaa oo bilowga iyo dhammaadka ka gashaa ama waa inay bilowga iyo dhexda iyo dhammaadkaba ka gashaa matal ta baad ka bilowda ilaguma sheegi kara hal meela hadduu ka soo geliyo xarafkii uu ka gabyeyey oo inta kale ka dhigo xarfo kale maaha gabyaa maaha soo qaadoo kale taa buu doonaya inuu ku gabiyo markaasuu ga' soo geliyey kadibna kaafiyadaasi dee isma qabsanayso oo hadhowna qofka dhegaysanaya qalbiga aysan gelaynin waxaan ku yidhi anigoo inan yar ah oo reer baadiye ah baa waxaan maqli jiray in waxay soo wataan baan garanaye oo baa waxaa laga gabi jiray gabayga la yidhahdo gube ama maansada la yidhahdo gube ee silsilada ah ti marka gube laga gabayaa waxaa la soo qabsan jiray judhab cali dhuux aadan qamaan bulxanna wuxuu yidhi sida labadiinib haa labadiinna marka gabaygoodi la dhameeyo baa waxaa la yidhahaa waxaa soo galay baa waxaa u jawaabay nin la odhan jiray salaan carabi salaan carabina wuxuu yidhi hadaaqsi gabay waa yadheer haansa ma lahayn markaa anoo ina yaraan waxaan ohan marka war balba ankaa oo ninku meeshii nimanku ka hadlayeen kama u hadin hadda wallahi kaafiyadda maa noqon deelkii baan ana doonaya inuu ka jawaabo gabayada ugu badan haatan aad tirisaana waan arkay oo waxay ka hadlayaan cibaadada gabayo badan baa dhegaysatay qaar aadan dhegaysan matal miidiyaha ku jira inay ku jiraan iyo in kale aanan kala aqoonina waa jiraan wadda ayna sugaysiya jidku waalidkeen maray gabay la yidhahdaa isna jira alif yili haddaad aadmiyo amar ku taaglayso gabay la yidhahda alif kaya la yidhahdaa jira ilaahayo subxaan baa tiya saatirkaa jira waxaa jira gabay kale oo la yidhahda ka cabsada oo ku cabsada oo kaafka ka kaca oo ah ambiyada kurtood nebiyadii kaashifka u muuqday rasuullada kuwii hore ambiyada kuwii hore iyagoo kodada weydaartay tawxiidka kii lagu kabay oo maxamedkeenniya ayaa kama dambaystii noqday oo kaalintii galay kaalintii galay afarta koonihii iyo tobanka iyo boqolka oo kow ah kulli aayad iyo suuradaha kaydka dhexalkeenna muuka mi'ina goortii waxyiga loogu wada keenay isagaa kor nooga akhriyaan kale ilaa weyn kitaabkii iyo sunnadu waa ognahay waxay ka koobmaan kalaamkii ilaah weeye iyo nebiga kiisii kordhin iyo kadhimistoonna male calayhi salaatu wasalaam kordhin iyo kadhimistoonna male oo waa la kaamilay culimmadan iswada kaaluftay oo boqolka kooxooda isuna keeni waayo oo dadkii kala kaxaynaya ha kufriyina dhaha aakhiraa kuurgal loo yahay gabaygu wuu sii soconayaa waxa ugu dambeeya ka cabsada ilaah wuxuu karaa waxaad ka doontaane ku cabsada kalsoonida rabbi oo nebiga kaalmaysta kaasina wuu jiraa waa caddad shana toddobadoo cayiman cidhifka oo koowa caamulfiilka nebigii dhashiya tirada caynkaas cabdilaahi waa aabihiisa curadkii weeyaan oo cabdimudalib wow awow lama cadaabeen cuddoon aaminaa dihatay iyo caylad khayr badan iyadaa canqarintiisa hore siisay caana isagoo cabbaarkaaba jiroo yare loo cogcogay nabigii markii loo cabsaday caadilku u heshay nabiga sacdii caawisay oo cugatay oo qaaday cisigii iyo rasuulkii la yimi ciriqsamaan oo dhan ictiraafka nebigii mudnaa caydinimadiisii carruuraha da'diisa iyo khalqiga ciidda kuna noole nabiga intay caashiqeen caasha wada saartay cadradii xambaartiya rugtii lagu calaalsiiyey cagta meeshu saariya halkuu caadiga u taabto cawil khayrla goortuu noqday cawil khayrla goortuu noqday lagu caneeqaaday catadii iyo doonkii markii caana laga maaray waxaa soo codsaday beelihii cidhifyadaa yiil cindallaahi baa laga baqro waaba u caanbaxay waa deer yahay gabaygaasi xagga diinta yacni kaagama dhammayn karo laakiin waxaan isleeyahay laakiin labada gabay marba ugu dambeeyey horta gabayga ilaahayow ilaah kale ma jiro adiga mooyarda waa tawxiid kan aad gabaygan aad dee wadayna sugaysiya jidka waalidka hadda inkas haddaad inkasta haddii saaad warshadeed iyo waadiyiyo beelo ha inkasta xoolo waafiya dhaqdiya aqalla waaweynba ama aad warshada leedihiyo waadiyiyo beelo amaad wiilal badan leedahayo wax isku moodayso amaad reer waliid sheegatiyo wadan xigaalkaaya waxba adaan ka sidan maalkiyo waaye noloshaadii oo mara ku weydaaran baa lagu waraandayn wartii iyo xabaashaadii baa weec laguu dhigi waran bay koodhan malagyadii labada waaxood weji cadhoola bay kuula iman weeradaan celin kelmadda ahayd waddaa ina sugaysiiya jidka waalidkeen malgabayga awowgaana waxyaabaha sida weyn aad kula talinayso gabyaaga hadda jooga ee aad is leedahay muhiimad gaara ha la siiyo hana la noqdo gabyaagii soomaaliyeed ee runta iyo cadaaladda iyo gabay wanaagga lagu yaqaanay maxay tahy waxaa jirtaa aayad qur'aan ah oo odhanaysa wataciyahaa uuduna waaciya dhegihii ilaahay waaniyo ayaa waansama qofka marka horeba wadaninimadu ku jirtaa ma galo muxuu ahaa nin aftahan loo yaqaano ama abwaan sheegto ilaahay haddii uu yaqaaniyo awooddiisa islaamnimo haddii lagu dhaliya tirada iimaanka ummaddiisa waa inuu sinaan uga adeegaa asalnimada sooyaalka waa inuu abbaaraa waa inuu ikhyaar daacadoo jira ahaadaa waa inay odhaahdiisu tahay eel midaan kicin inkastuu yar yahay waa inuu oday u muuqdaa sidii nebi ayuub waa inuu sabir adkaadaa awliye sideed waa inuu aragti yeeshaa sidii ugub haween waa inuu u asturaadaa xaqa waa inuu ku addimaado arrimiya afhayeenka dhaqankiisa waa inuu ahaadaa ajarka iyo dembiga waa inuu kala aqoodaa arxanlaawo waa inuusan noqon uur khabiitiya inkastaan kollay aadanaha iimo laga waayin iinsaaninimo waa inuu ku ismanaadaa ubadkiisa maantuu dhintay iilka lagu duugo kuwii aan agoon bay noqdeen goonin loo odhanin waa inuu abaal uga tagaa lagu adeeca yacni waxa weeye qofku waa inuu kelmadaha noocaas oo kalea ku xisaabtamaa ilmaha guberrito weji madhax leh ha ha cunaan ha isticmaalaan oo kale sida lagu laha matal cabdullaahi suldaantima cadde ninka la odhan jiray oo kale nimanka imika halka inaga inoo joogo kale ninkaasi waa inaa waa inaa ismaaciil miraa dhalay سمات البحلان بقى ووعه ودبع اللوح بقى ووعه abti ama weyra cali dhuux yani waxa weeye magacyo la cunaa jira marka magacyada la cunayo inka marba ninka ama xagga diinta ka gabi jiray ama xagga nabadda ka gabi jiray iyo xagga dhaqanka ba aad loo sii qiiman jiro taarikhdiisu sii xoog weynayd marka waxa weeye intaasaa kaga filan ninka doonaya abwaanka dardaarankiisa waan kuu sheegay oo waxaan ku idhi nin haddii aftahan loo yaqaan ama abwaan sheegto ilaahay haddii uu yaqaanayo awooddiisa islaamnimo haddii lagu dhaliyay tirada iimaanka ummaddiisa waa inuu sinaan uga adeega ha waxaa lagu garanayaa waamainkadiyo weliga adoo wax dhaawanaya maanan arag maanan arag adigoo cid ku habaaraya gabaygaaga maanan arag adigoo cid ku caayaya war adeer idinku soo caqli ma lihidan haa dadka ilaa qaar aan iga caqli yarayn baa jira qaar ila caqli ah iyo qaar iga caqli weyn baa ku jira garanaya ujeeddada aan ka hadlayo in aan daciifahay haddaan gabayga ku caytamo cidda aan ku caayayo in aan cid aan wax ka waayay ay tahay baa la ii arkaya cid haddaan ku ammaananayn cid aan wax ka helay inay tahay baa la ii arkayaa ya marka haykaadgubine weyna ka hayaado sidii nabi ayub waa inuu samir adkaadaasoo kale baan ku adkaysandhegaystayaal waxaa intaas inugu eeg barnaamijkii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkani martiino ugu ahaa abwaan jaamac kadiya cilmi waxaana barnaamijkaasi idiin soo jeedinaya anigoo cabdikariin nolola intaynu ku kulmi doonno sidaasi nabadgelyo
wahagaag cabdikariim olol iyo jaamac kadiye habwaankaasi intaasi aan kaga gudubna halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington iyo barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka ah ee dhallinyarada maanta bal markana dhinacii ciyaaraha qodobadii ugu waaweynaa waxaa isha noogu hayay nuur xasan nuur bukhaari mahadsanid zahra haddii aan ku horeyno dhinacaas iyo ingiriiska kooxda chelsea ayaa gaartay faynalka koobka liikaabka ingiriiska kadib markii ay rigooryaal afar gool iyo labo ay uga badisay kooxda kubadda cagta ee tottenham ciyaartan ayaa labadii is-arag ee ay labadan kooxood ciyaareen waxa ay ku kala baxeen barbaro laba gool iyo laba gool ah is-araggii hore tottenham ayaa hal gool iyo eber ku soo badisay hase yeeshee tii shalay waxa ay ku soo dhammaatay laba gool iyo gool oo ay jelsea ku badisay waxaana sidaas loogu baahday in lagu kala baxo rigooryaal jelsea waxay faynaalka tartankan la dheeli doontaa kooxda kubadda cagta ee manchester city dhinaca iyo spain waxaa dhacay kulanno ka tirsanaa koobka dalrey kooxda reaal madrid ayaa u gudubtay wareega xiga ee tartankan kadib markii ay afar gool iyo laba ku garaacday kooxda girona real betis iyo sbanyol waxa ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah galabta ama caawa fiidkiina waxaa ciyaar xiise leh ay dhex mari doontaa kooxaha kubadda cagta arsenaal iyo manchester united tartan ka tirsan ama ciyaar ka tirsan koobka f a kabka kooxda arsenaal waxaa ka maqnaan doona difaacooda hector bellerin oo muddo bilooyin ah uga maqnaan doona garoomada dhaawaca soo gaaray henrig nahadrian oo u ciyaara arsenaal ayaa isna la sheegay inaanu ciyaari doonin uusan ka hor imaan doonin kooxdiisii hore ee manchester united isaga oo ka soo kabsanaya dhaawac uu qabay ama soo gaaray tababaraha kooxda manchester united ayaa ku faraxsan soo laabashada weeraryahanka kooxdaasi alexis sanchez oo ka soo laabtay dhaawac muruqa cajirka ah uu ka qabay oo uu garoonnada kaga maqnaa waayadan waxaa sidoo kale tababaraha laga yaabaa inaanu ciyaarsiinin oo uu kursiga kaydka fadhiisiiyo david dehey oo ah gulhayaha kooxda kubadda cagta ee manchester united ciyaar kale oo ka tirsan koobka efrikaabka ayaa waxa ay caawa dhex mari doontaa kooxaha bristol city iyo bolton waa kooxda bolton wondres dhinaca horyaalka talyaaniga sabtida birta ah ayaa waxaa dhici doona saddex ciyaarood oo ka tirsan horyaalka zeria aada kooxda kubadda cagta saswolo waxay la ciyaari doontaa calary samdoriyana waxay la dheeli doontaa udines meylan iyo naabula ayaa ah kulanka ugu xiisaha badan toddobaadkan waxaana ay ka dhici doontaa ciyaartaas garoonka sansiro habeen dambe ugu dambayntiina dhinacaas iyo faransiiska maamulka kooxda monaco ayaa shaqada ka ceyriyey maanta tababaraheedii terry enri kadib markii uu kooxda leeleeyey keliya labaatan kulan warbaahinta faransiiska ayaa ku waramay in henry uu kooxda ka tegay waxyar ka hor inta aanan xilka laga qaadin waxaana laacibkii hore ee xulka faransiiska iyo arsenaal booskiisa si kumeel gaar ah loogu dhiibay ama loogu dhiibayaa saacadaha soo aadan leonardo jardim oo saddex bilood ka hor isna xilkaasi laga eriyey monaco waxay ahayd kooxdii ku guulaysatay horyaalka france ee liigwanka sanadka labada kun toddoba-iyo tobankii balse hadda waxay qarka u saaran tahay inay u laabato heerka labaad haddii aysan guulo ka keenin kulamada ugu harsan horyaalka ee xilli ciyaareedkan tababarihii hadda xilka laga qaaday ther henry waxa uu badiyey labaatanka kulan ee kooxda uu leyliyey shan jeer oo keliya waxaana uu xilka kooxdaasi loo dhiibay bishii oktoobar ee sanadkii hore wararkii ciyaaraha waa naga intaa
waa tahay nuur xasan nuur bukhaari aad buu u mahadsanya iyo barnaamijkii ciyaaraha oon intaasi aan kaga gudbayno markana waxa aad kusoo dhawaataan cod ka baxsan khadiijo fooday iyo heeska haddaan ka daawoobo khadiijo fooda iyo heeskaasi haddaan ka daawoobo idaacaddeenna duhurnimo ayay gebagaba u ahayd intaynu mar kale kulmi doonno waa nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo saare cabdi axmed waxaan idin leenahay kulanti dambe iyo galabta ah afrikada bare afarta marka ay tahay inta ka horreysa nabadgelyo